xeradan oo la xiray shan sano ka hor ayaa dhowaan dib loo furay waxaana la dejiyey qaxootiga ugu horreeyey oo laga keenay xeryaha kale qaar ka mid ee dadkii la dejiyey fatu ayaa iga warramay dareenkooda waahid maxamed haydar waxaan ka imaaday buushash meeshaas aan deganaa waa la iga soo qaaday intaa la iga keenay inta la iga keenay nolosheeda hadda waa fiicanta maasha allah dowladda kenya waa u madcelineynaa in ayad inta la keentay saddex habeenaa inta barinay caafimaadkan hadda okay wax dhib aad aan arkina ma laha awhuudow hasan meel idle iska joogni haddin ilaahay mahadi shukrile hay-adahana qaadi intanana sheeni hadda biyoogan iyo maauntanana sii haysan bariismadana joogana faydhanya hadda guryaala fadaana inoo guryaalnana sii fadaan lamadun ber meel idle intaagalkan isku dhikidoyna walnoo usudoy madhe biyoogana haysana musqulooyinkana haysana eti eeda inki faraha singna siingmahadyaana ilaahay madagin kor alle kuweela waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin xerada cusub ee la dejiyay oy ka heli doonaan adeegyada muhiimka sida raashinka biyaha tacliinta caafimaadka iyo ammaanka maryam mukhtaar meelo aadan maasha allah gurigi soomaali kasoo guurni maasha allah si fayle iyo handegni meeliuna ku koyni intanun ku kheyr badan erinyon walnimbaradan fadoyna biyo la-aan musqul la-aan iyo hanguurni hadda shalay igeega ilaa idaraad gaboobsini sidii isikuroonga suunku fadaana si fayle erinyogaanina walninki baradanga ankoyni kaltuuma ugu kor aadanaa lii dhahaa aawada si duka intaa baranay alxamdulilah ilaahay nabada nooga bariysay waxa dhibleed la kulumay alxamdulilah hay-addii intana keentayna eedaa ugu maxad celinayna maaunanala sii ba-aananala sii alxamdulilah iskuullaha waa kuwan waa aruurtan geysan rabnaa waxa walba eedaa hay-adda ugu maxad celinaynaa waxa dhibay hadda la kulumnay male meeshii joogni dhib ma ogii hadda waxa biyo kuma haysan sal aan ku joogni hadda biyaha baytamaal waay aadaa ugu maxad celinaynaa hay-adda intana keentay dowladda kenya ayaa bedeshay go-aankeedii ahaa in la xiro xeryaha dhadhaab iyo kaakuma oo qaxootiga ay ku laabtaan waddamadii ay ka soo jeedeen sida soomaaliya nuuri aada cumrali dhahaamayiidaadi dulsaaran ahaay gurdahaa gurdeeda ku noolahay musqul ma qabo wax ilahi intaan qabin ma leh looda erig waa iga ba-een waxaan ahay kan dulsaar hadda laakiin ka waran meesha lagu keeno hadda meesha lii keen maasha allah waa intaan guriyaan rabaa wax walbaan rabaa magacayga xaliimo kuna la dhahaa maama xaliimo kunne halkee lagaa keena hadda waxaa liiga keenay hadda ifa ifawan ifawan waan gartay meeshaan kasoo guuri waan gartay makiin soo degnay inta dhexdooda guriyaal fiican ma dhisan buusha hadoonba kuu sheegay buushatii hor dhaan iska dhidhisan aan ku jirma her guri nala siiyo gogol nala siiyo inta koo ilaa hadda xaalka magi inta imaanaa gogol nala siiy oo caaga aan ku aroorno iyo dhoryaalka waxaan ku karsana nagala siiy xaggaaskeeda meeshiin joogni guri kuma qabin haddaan guri rabnaa biyo iyo baad iyo wax kasta ilmaha waxbarasho iyo degin fiican iyo hadda dar nool daryeelaan rabnaa laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii marar badan ayay dowladda kenya ku celcelisay ilaa xerixer waxaana go-aankaasi ka dhashay walaac iyo cabsi ay dareemeen qaar ka mid a qaxootiga waxaana xilligaasi xirmay xeryahay fatuu iyo kaambi cows iyadoona la joojiyey diiwaangelinta iyo qaabilidda qaxootiga cusub laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii batuumusdhafsiidow ima noolash faylaanka noolmo iniuna hadda guryaalnina siyo gaarga-aanina siyo tubininin suri maasha allah hadda meel faylaanga kooyni tubin hadda hanin dhowto kow hor booshtayaal iyo waxaas leyka jirni haddana alxamdulilah tubi i waalweelba hanin dhowta iniuna gurinina siyo gaarga-aan iyonina sii ley fadaani magay khadiija hiray hasan waa karaysanay meeshii oo oo biila-aanta iyo sahriyata iyo dhibkii waa karaysanay alxamdulilah biyaha halnay ilaahay mahad ii shukrule guryaha halnay alxamdulilah hadda waa iska fiicanna idinna allaha idin barakeeyo maasha allah ilaahay goolkiisa alxamdulilah dhibkii iyo rafaadkii iyo bustadii iyo dhibkii iyo qaharkii iyo saxriirtii hadda waa ka raysanay alxamdulilah hadda wax yar war noo dhiman jiingid iyo waxaasaa rabnaa bas hadda haddii wixii kusii dib ee waa iska fiicnaanayna alxamdulilah raashinkna waa halnay waa iska fiican hadda alxamdulilah biyina waa haysanaa wixii hadda noo dhiman jiingi iyo waxaas lay waay iyo wixii caws caws elay noo dhiman alxamdulilah waa hadda meesh fiicanna na keenteen walaalahay iga tihiin balse dowladda kenya ayaa wax ka bedeshay go-aankeedii ah in la xiro xeryaha qaxootigana la celiya taas oo bedelkeeda la furay xeraday fatuu oo lagu wada in la dejiyo qaxooti ka badan sagaashan kun oo kasoo galay soomaaliya dareenka qaxootiga cusub ee la dejiyey xeraday fatuu ayaa ah mid wanaagsan waxayna rajeynayaan inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo madlamo maxamed geele waay alxamdulilah masqula helni biya helni sug araane masqul waynin waday masqulaa nanoqoday oo shirka shirka ahaan e oo naga dhadheer tahay leey ma ogi masqulaa la helay meel usaab ee halni ba'yaalaa helni harangaana na sii bii dhereg ee halni alxamdulilah waa roong sida ma aho waa ka raysini isfaqo dulsaarka ahayni ogaaw qaxootiga cusub ee xeradan la dejinaya ayaa laga soo kala qaadayaa xeryaha ifo dhagaxle iyo xagardheer oo ay dulnoole ku ahaayeen waxaana dejinta qaxootigan iyo habaynta xerada cusub iska kaashanaya hay-adda qaxootiga adduunka unisr dowladda kenya iyo dadka deegaankao dhulka ku deeqay si kastaaba haatee xeradan oo la xiray sanadii laba kun iyo sideed iyo tobankii ayaa hadda la diyaareeyay adeegyada as-aasiga sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan adeegyadii loo baahnay oo jidadkii ka mid yihiin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga iyo fatu